إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullah dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan kuwooda ugu daroon ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan wiil dhallinyaro ah ayaa isku dilay magaalada hargeysa maamulka magaalada buulamareer ee taabacsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay falkii ciidamada shisheeye ee uganda ku dileen dad beeraley ah siyaasi ka tirsan xisbiyada ka jira dhanka somalilan ayaa maamulkaas ku eedeeyey waxqabad la'aan qodobka warkeena dibadda jabhadda tigreega ee t b l f ayaa sheegtay inay hubka dhigi doonin آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay qof shacab ah ku dileen magaaladaas dilkan ayaa waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintii shalay waxa uuna si gaar ah kaga dhacay xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan waxaana dilka geystay ciidamo ay dhowaan dowladda federaalka geysay magaalada beledweyne arrinkaas ayaa si aad ah uga caroodeen dadka deegaanka dilkan ayaa yimid kadib markii ay waddadu saxmad noqotay sidaas darteedna ay askartu rasaas ku fureen dadkii ku sugnaa goobta ma ahan markii ugu horeysay oo dil noocan ah uu ka dhaco magaalada beledweyne kaasoo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay magaalada beledweyne ka taagneed xaalad amni darro ah oo aad u daran taasoo saameyn adag ku yeelatay nolosha bulshada ku dhaqan degmada beledweyne ee gobolka hiiraan wiil dhallinyaro ah ayaa isku dilay magaalada hargeysa cali aadan ayaa faahfaahinaya waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo carafaad oo isku daldalay gudaha magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan carafaad ayaa waxa uu dhowaan ku aqalgalay gudaha magaalada hargeysa balse ugu dambeyn maanta ayaa waxaa lasoo warinayaa inuu isku daldalay gudaha magaaladaasi dhacdadan ayaa maanta aada looga hadalhayaa magaalada hargeysa hooyada dhashay wiilkan oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen naaf waliba iyadoo dil ku xukuman nin waliba siduu ku baxaayo ilaahay baa soo dejiyey maalintii uu xab iyo biyo ahaa ilmahaygaasi isma gubin hooyadii baan ahay afartii habeennimuu ii yimi xaggaada hooye goortan ku maqnayd baan idhi wuxuu ihi waan soo caweynayey maqsin buu keligii galay sariirtii intuu saa u koray buu sidaa ugu isugu dabay kabacdi goora ay noqonayso ilaa koob iyo tobannaed baa carruurta yidhahdeen wuu xidhay albaabkii carafaad waan garaacay waa iga furi waayey dabeedna albaabkeen xoogu laaday albaabkii baan daakliga isugu celiyey sariirta dhexdeedii isagoo saa ugu taagan oo sidaa u deldelan ayaan mididii aan adeega ku goynayay maradii kaga gooyey foodad bay hayd ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa inuu wiilkan dhallinyarada ah isdeldelo waxayna ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay falalka noocan ah ay kusoo badanayaan magaalada hargeysa ee uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan maamulka magaalada buulamareer ee taabacsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay falkii ciidamada shisheeye ee uganda ku dileen dad beeraley ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdiraxmaan beder gudoomiye ku-xigeenka maamulka buulamareer ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ayaa ka hadlay falkii tacadiga ah ay ciidamada shisheeye ay uganda kula kaceen dadka beeraleyda ah gudoomiyaha ayaa waxauu ka warbixiyey sida ay wax ugu dhaceen dadka beeraleyda ah yow magaalada buulmareer waxaa ka dhacay nimano amisom oo roondo ku jira nimano shacbaa laba wiil way dileen wayna gowraceen nina way dhaawaceen labada kale intay dileen ay gowraceen marka sababta waxaa waaye kulley waa waa la fahmi karaa ma cadowgiyaad tihiin camal wayno waa cadowga aan raadinayno ayaa tihiin dadkan waa dad iska maskiin oo iska beeraley oo saaki oo beerahooda u kallahay ahaayeen ciidamada shisheeye ayaa markii xasuuqani geysteen waxay u sheegeen maamulka degmada buulamareer u qaabilsan dowladda federaalka sida uu sheegaya guddoomiye ku-xigeenka degmada buulamareer
nimanka marka nimankan waa iyaga markay howlahooda fushidaan oo wax ay dhacaan waxay kuleeyihiin niman baa dhintay oo meesha yaala qaato maahu wax ooda qiimeen oo adiga oo maamulka ay qiimeynayaan meesha ma yaalo fiiri waxaan waxaa waaye markii warka laga akristo oo adiga lagu warkaada la dhegeysta lama oo nimanka way dileen bis ayaga waxay isku soo jiraan nimankaan niman aniga oo wiida ah oo aniga meelahaan joogno oo sheegi raba inay ahaayeen marka aniga saas darteeda ugu shakan waa dilni marka meeshii kugu soo koobayaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxauu intaa raaciyey in xilliga ay ciidamada uganda ay xasuuqani geysanayeen aanay wax dagaal lah ka soconin degmada wax flaada ma jiraan wax dagaala ma jirin wax oo adiga ambaqadaha ma jirin nimankaan niman waxay ahaayeen oo beerahooda u socdo ayaga niman rooday ahaayeen xabadday iskaga fureen haddana markii u fureenoo nimankii ay dileen intay gowraceen haddana sii jijibiyeen hataa wuxuu tilmaamay inaan waxba laga qabani karin ciidamada shisheeye ee sida baan u xasuuqay dadka shacabka ee beeraleyda ah ee ku dhaqanaa degmada bulamareer waa dadkan waa waa iska quursadaan ninka markii lasoo dilay inay iska duugtana iska aamusaan maahane wax laga qaban kara male hadda kor dhowr jeer ayay hataa guryo hub ku tuureen oo oo laga soo dacwooday hataa maalin oo adiga muddo adig laba bil laga joogo ninay waxay ku dileen beeraha isagoo beertiis waraabs oo habeenkii beer waraabsanay oo soo hooyday oo wadada kusoo jiro saddex saac habeenan camal ay tahay dadkan beeraley waayo beerihii ay warwaraabsadaan oo soo socda waa dileen wax lagama qaban adi waa dhowr shil baa dhaco oo dadka beeraleyda ku dhaco waxba laiskaga qaban kuwana kuwaasay ka mid yihiin ciidamada shisheeye ee uganda ayaa waxay maalintii shalay xasuuq baan u geysteen dad beeraley ah oo ku sugnaa degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxaanay wararku tibaaxayaan in ciidamada uganda ay dhalinyaradani gooraceen sidaba laga dheehan kara sawiro lagu faafiye baraha bulshada siyaasi ka tirsan xisbi ka jira dhanka somalilan ayaa maamulkaasi ku eedeeyey waxqabad la-aan sida tafaasiisha warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar xildhibaankan oo horay uga soo mid noqday baarlamaanka maamulka somalilan haddana ka mid ah siyaasiyiinta u taagan ololaha musharax cabdiraxmaan cero ayaa isagoo ka hadlayay mudaxileedka muuse biixi madaxweynaha maamulkaasi iyo waxa uu qabtay wuxuu tilmaamay in muddada uu joogay muuse uusan qaban wax muuq balse taa beddelkeeda fursadda muddadiisa ayuu sheegay inay noqotay mid aan wax natiijo ah u keenin bulshada somalilan waxa weeye muuse fursaddiisii waa la siiyey waa la tijaabiyey waa la arkay wuxuu qabtay iyo wuxuu tagay iyo haddii la meeshoodu weliyey fursaddii muuse wuu qaatay wuu helay waanay ka xumaatay wuu laanbaday isagoo sii hadlayay xildhibaankan ayuu tilmaamay in qayb ka mid ah badda cas ee soomaaliya ee muuse uu u saxiixay etoobiya isagoo ku andacoonaya inay ictiraaf ka helayaan etoobiya ay ahayd mid dhalanteed ah oo aan waxba ka jirin islamarkaana aysan waxba u soo kordhin saxiixa etoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya
arrinkaas ee ka jira ma jira waxaa ka soo qaatay in etoobiya la ictiraafta ictiraafka etoobiya oo keliya wax allaala wuxuu tarayaa ma jirto jiqi jiqisun bay naga sii gelinaysaa ictiraafka iyo iyo arrimadka yaa waxaan idinku maamuuya maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalka islamarkaana khayraadka ummadda u gacangelinaya dowladaha shisheeye ee usoo biratumanaya boobka khayraadka ummadda soomaaliyeed iyadoo horay maamulkani ila muhiim u ahaa bulshada uu ugu wareejiyey dowlada shisheeye iyo shirkado kala duwan kuwaas oo ilaa iyo haatan guranaya khayraadka uu allaah ku galladay dalkan iyadoo ay xaalada nolol xumo ah iyo faqri
warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii jabhadda tigree ee t b l f ayaa sheegtay inay hub ka dhigi doonin waxaa dib usoo cusboonaaday xiisadda u dhexaysa ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa maamulka tigreega xisbiga siyaasadda dalka tigreega ee t b l f ayaa mar kale ku dhawaaqay go-aan liddi ku ah xukuumadda abay axmed hogaamiyii ka tirsan t b l f ayaa sheegay in ciidamada tigree aysan hub ka dhigi samayn doonin ilaa inta ay waqooyiga itoobiya ka baxayaan ciidamada amxaarada iyo kuwa tigree hogaamiyahan ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta faransiiska ku sheegay inaysan hub ka dhigis ka dhaqangeli doonin ismaamulka Eritrea intaba ay gobolka joogaan ciidamada Ethiopia raacsan ee Amxaarada iyo Eritrea hogaamiyaha TPLF oo sii hadlayay ayaa sheegay in shuruudaha cusub ee uu wato ay yihiin in balaayin lacag ah loo baahan yahay si hubka dhigis loogu sameeyo in ka badan laba boqol oo kun oo maleeshiyaad ah TPLF waxay dhanka kale sheegtay inay dhowaan yeelan doonaan shir weyne loogu arrinsan doono aayaha xisbiga iyo gobolka Tigray waxayna sheegeen in xaaladii ugu darneed ay ku sugan yihiin loona baahan yahay in laga gudbo xaaladaasi horey waxaa hubka dhigis ay soo rogtay dowladda Ethiopia u diiday oo kacdo military kala hortagtay dadka amxaarada TPLF ayaa sidoo kale hadda si cad u diiday inay maleeshiyadeeda hubka dhigis ku sameyso kuna biiriso ciidamada uu madax ka yahay Abiy Ahmed guud ahaanna warkii waa naga intaa